Xoojinta hufnaanta maamulka iyo isla xisaabtanka maamulka Galmudug waxa ay qayb ka tahay qaybaha laga jeexin karo maamulka isla markaana si dardar leh loogu horumarin karo adeegyada bulshada iyo hanaanka shaqo ee dawladda. Haddaba, sidee loo xoojin karaa hufnaanta maamulka iyo isla xisaabtanka? Arrintaas ayaa waxaa sharaxaad ka bixiyay Professor Axmed Salaad Kulmiye oo ka tirsan madasha wadahadalka bulshada Home Centre Dialogue oo ka shaqeysa arrimaha dib u heshiisiinta iyo maamul wanaagga.
Hufnaanta maamulka iyo isla xisaabtanku waa waxa koowaad oo la rabo in mudnaanta koowaad la siiyo waxayna ku xiran tahay hoggaanka maamulka dadka hagayo madaxda ka ah haddii dadka maamulka hagayaahi ay iyagu u bisil yihiin in ay shaqada mid hufan ka dhigaan cidda ugu hooseysa shaqadana ay la xisaabtamaan waxaa xaasilaysa shaqo fiican oo accountable oo lagu xisaabtamay oo qeexan oo cadow wixii la dhihi jira transparency leh oo horu socota oo markii sanad la gaaro la xiro hawshii la yiraahdo ama bile la gaaro waxaasaa naga liitay maxaan ku bedelnaa meesha horumarka ku jiraa hawsha horumarkeedu ka imaanahona waa halkaa ama haddii hoggaanku dadka hayaahe aanay shuqul ku lahayn isla xisaabtanka oo shaqada aysan waxaa la rabaa qofku inuu shaqada deligeed gareeyo qaybiyo madaxda cid walbaba waxa u qaybiyey ay cad yihiin iyo waajibka loo diray waajibka loo dirana qof walbaa inuu ka soo baxo lagula xisaabtamo marka lagula xisaabtamo dibadeed wixii habac ku jirana qofka loo tarin karaya inuu habaca ka saaro dhanka kale Professor Axmed Salaad Kulmiye ayaa ugu baaqay ururada bulshada rayidka ah ee Galmudug in ay qayb ka noqdaan xoojinta hufnaanta maamulka iyo isla xisaabtanka dowlad goboleedka Galmudug.
Aniga waxay la tahay maamulku waa gaar socod waana keligi socod sidiisa u abaabulan bulshaduna waa cataabaysaa laakiin isku xir ma leh si arrimaha loo soco waxaa ugu muhiimsan in bulshadu isku xiranto bulsho xisaabtanto bulsho rayid ay ka soo dhex baxaan ay markaa xuquuqda ay leeyihiin nooc kasta ha ahaatee wixii saxana ay yidhaahdaan waa dhan si fiican ay u dhaceen wixii qaladana ay maamulka kula xisaabtamayaan waxaana qalad ah markaasaa hay-adihii tagrifalka qaladkaa geystay inay joojiyaan ay imaan doontaa haddaanay sidaas dhicinna maamul hufanina soo bixi ma wax walbaana iyagoo iska huursanaa hawsha soconaysaa ciddii ku tagrifaltay iyo waxaasaana dib u dhaca mas-uuliyaddiisa qaadanaysaa soomaaliyana anaga galmudug keliya ma haysatee gebig ahaanba maamulada hadda ka jiraay sidaasay waxay u yihiin wax oo isdaba jiitanahe la dhihi karo shuruucdii loo asteeyey inay ku shaqeeyaan ma wada waafiqin ama wax weyn baa ka qaldan la dhihi karo hanaanka hufnaanta maamulka iyo isla xisaabtanka lagu xoojinayo ayaa waxa uu muhiim u yahay habsami u socodka shaqada iyo in bulshada lala socodsiiyo halka ay marayso howlaha loogu adeegayo bulshada